warbixinta xasan oo ka yimid magaalada baston ee gobolka masajis isna waxaan weydiinay siduu halkan ku yimid iyo waxa uu yimid
bismilah asalaamu calaykum raxmatullahi barakatu waxaan halka u nimi aan arrinta ku saabsan soomaaliya nimadeeda iyo qoladan somalilan inay ka baxaan gobollada khaatumo kuna ekaadaan degaankooda waxaan caalamka u sheegaynaa maanta u nimi washington d c inaanu shucuurteeda ku muujinno inaanu soomaaliya aan la kala goyn karin faragelinta laga daayo midnimada soomaaliyana meel kastoo aan joognaan u taagannahay haa mana ogolayna kala go'do khaatumo isteed waxaan rabnaa soomaaliya waa waddan keliya diin hal diin leh hal dada hal kalar wax kala aan goyn karin aysan jirin hal luuqad hal dhaqan marka waxaanu caalamka aan u sheegaynaa ku codsanaynaa in soomaaliya faragelinteeda laga daayo soomaalidana aan la kala goyn karin aan u soo darafgeeyey siddeed saacadood boston ilaa iyo washington d c inaan ku muujiyo shucuurteeda inaan u taaganahay soomaaliya horumarkeeda iyo midnimadeeda iyo si nabadgelya loogu soo dabaali lahaa cabdifataax xasan aad aad iyo aad ayaa u mahadsantahay